عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا والحالي كلي حديثكي دي مسلمين وحوقاك كهذا لا تنكوير راقني waxaan dhaafay bal haddii aan nidhi xadiidku dee muslim waa saxiix yeelo waa saxiix in arrinkan tadciifkan sheekhu ishaarayna meesha aan kaba saarno oo dee arrintayna waxaa laakiin u baahanaynaa in la jamciyo oo dee xadiidkan kale wixii uu faa'iideynayay ama axaadiisii kala duwanaydee maqribkoo la dedejiye ah iyo isaga cibaaradan daahirka waxa laga faa'iideysanayo inuu xidigu ay soo baxaana waa takhaaluf ama tacaarudba markaa jira waxaana jirta dee axaadiisu marka istacaarudo bal intaan loo kicin in la kala raajax yeelo keebaa xoog badan oo la qaata aan la odhan intaan la odhan keebaa taariikhdiisu ay horeyso laga dhigaa mansuuqsa aayaadka oo kale aan laba odhan waxa ugu horeeye la qabtaa waa in la jamciyo kol haddii la jamciyona inkastaba ha kala darajo sarreeyeene dee waa lagu wada camal falayaa nuuc ta'wiilba haba noqoto markaa taas kolley xadiidkanna dee kanun ma noqonaysa axaadiid kaloo daahirkoodu saa yahay ayaaba jirta bal maalan haddaba aimadna kolley qolooyinka markay xadiidka saxiixa arkaan xadiid kaloo xataa iskaba sugnaa yidhaahaan uu caaridaya kii kale yidhaha waan kuba daciifiya xataa kitaabkay kuba sugan tahay ibnu xibbaan oo kaleo meelo sidaasa laguba haystay hawl sidaasa laguba haystay kitaab siyamiyo markaa bal jamcintii ay jamciyeen ibnu rajab oo kale xadiidka muslim waxyaale adigu saddex wej buu soo qaadaa oo ay kuba xambaareen mid ahaani waa cibaaradan ah laa salaata bacdaha xataa yadluca shaahid cibaaradaas in salaadan la anfiyaya laga dhigo sunnayaashiun waayo casar baa laga soo hadlay casar dabadiina salaad lama tukanayaa jirtay salaadan aan la tukanayna waa sunnayaashii bay ahayd markaa salaad ka dambaysaa ma jirto ilaa xidigo ay muuqdaanoo macnuhu uu yahay ee kolley waa qowl axaadiid kaleo inoo dambaysaa taa ka fogeynayse in ay tahay ilaa bal salaaddii maqrib la tukado oo ay xidigu muuqdaan markaa sunno dambe ma jirto xataa maqribkoo galay salaaddii faradkeyd baa la tukanayaa sunno lama tukanaye sunno wuxuu noqonoo ugu horeynayo kaa maqrib ka dambeeya waqtigaa salaada laga baxayna kolle xidigu way muuqdaan laakiin taa waxaa inoo dambaysa rasuulka ilaahay oo bal matalan jideeyey faray in maqribka hortii laba tukado oo sunnaba weeye markaa taas waa mid arrinta labaad ee bal matalan sheegayna macnaha waxaa looga jeedaa un xidiguhu inay soo baxaan inay xidigii muuqdaan maahee waa habeenku inuu galo uun taas baa loogaba jeedaa habeenka gelitaankiisuna dee wuxuu madinno u yahay inay xidigu muuqdaan waayo kol haddii habeengalo waxa la filaya xidigi inay muuqdaan marka xidigahan muuqanaya ama najmigan muuqanaya laga cabira ujeeddadu waxa weeyaanun habeenku inuu galo habeenkuna wuxuu ku gelayaa un cadcadda dhicitaankeedoo bal markaa iyaduna waa taas barhkoodii shaahidkuba waa xidig malaa xidigaa kale ka hor muuqdo oo marka ugu horreeyaba la arko taasna iyada way yar fogeeyeen oo waa qowl saddexaad soo qaadee bal arrintan ah waana sida kolley shaarixa nasaa'iga sindi baan u jeedaa kolley shaarixan sheekhan imaka sheekh maxamed cali xafidahullahna waa isaguna aqwaasha waa soo naqliyaa uu waxoogaa bu sharxiisa kuba dhigtahay bal hadalkaas ah in arrinka waxa looga jeedaa uun cadceedda dhicitaankeeda ama habeenka gelitaankiisa dee habeenka kol hadduu galayna madinna wuxuu u yahay waxaa la madinno u yahay inay xidigii muuqdaan marka waxaan kaba faa'iidaysana waa dukhuulu leyl axaadiisii kalena kama hor imanayo bal markaa taas ayuunbaaba ah haddii kaloo la yidhaahno dee jawaaz waa taa aan soo marayna awal waqti waa laga dibdhigi karaa laakiin in la fiicin waxa fiican in loo degdego hore loo tukado oo bal markaa sidii mudnayd waa sidaan xaadiidta kale ka faa'iidaysanna kana haddii nooc taakhiir xataa uu dhaco waynasaiba taa u xujaystay in loo kaadiyo la dibdhigo dee isaguna kolley maaha arrinku kaase sein bal dee taasna jawaaskeed haddii la idhahna basi kuma sugnee bal muhimku waxyaalihii ay kuba jamciyeen in ka midii taas bay tahay ama umuurihii kale xalaytaan dee dhammayna baabu maa yuxqanu biاlaadaani min addimaa'i aadaakani baabu bayaani maa kii caddayntii baabkii weeye yuxqanu la dhowraye la ilaalinayay bilaadaani bisababi ilaadaani aadaanka sababtii oo min addimaa'i dhiigyi ah balna bal wixii uu keenayay aadaankani in waxa weeyaan la dhowro la xafido la ilaaliyo oo dhiiggii ah bal taas buu bal baabkaa caddaynteedi buu yahay macnaha waxaa inoo soo socdo xadiis inooguba soo socdo rasuulki ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waqtigeedii dee jihaadkii iyadoo dacwadu dadkii gaadhay oo markaa dee dacwada islaamku may qarsoonayn oo carab horta way gaadhay marka hore dacwada waa la gaadhsiin jiray iyadoo dacwadu gaadhay ayaa dee marka loo baxo duulimaad loo baxo reero ama dad meel degan la dul tago rasuulkii ilaahay muu geli jirin muu geli jirin wuxuu sugi jiray bal inta waagu ka baryayo salaada subax laga gaadhayo waa hadduu habeennimo u yimi marka haddii uu maqlo aadaan xataa reerkuba yaanay wada islaamin aadaan uu dhacoo la maqlo xukma almuslimiin baa la siinayo markaa dee dhiigoodii iyo naftoodii waxoodii oo dhanba way u badbaadayeen aadaankan baa badbaadinaya islaam baa loo xukumayay haddii laakiin taa uu maqli waayo dadkiina dacwadu way gaadhaye dee dagaalkiiba halkii lagaba wadayay bal markaa taas waa dhiigyadan waa dadka dhiigoodii oo la ilaalinayo macnaa maxaa loo xukumayaa aadaankan loogu xukumayaa islaamnimo markaa dee ruuxiina cismadii islaamnimuu yeelanayaa maalkiis iyo dhiiggiis iyo taas bal taas buu baabkeedii yahay oo waana xadiid aynu soo marrayoo baabkii uu dhigtay baabu maa yudkaru fi lfakhid xadiidkii ugu horeeyey markuu aqwaashii iyo aaaartii adigu mucallaqa ahayd uu dhaafo waa xadiidka aynu hore kuba soo marree xagga qeybbuu markaa halkiibuu dheeraa halkan uu ka yar kooban yahay intii maqsuudka aynooguba sugan dee ugu yaraan malaa labaataneeye goorna waa soo celcelin doonaa isagoo kol gaaban iyo kol dheerba meelihii ugu badnaana waa jihaad marka la gaadho iyo halkuu xadiidka kuma keeni doona iyo nikaax iyo meelo ka soo horeeyaba eh bal imanka baabku kaas buu u baabaysanyaho waa aadaanku inuu keenayo ciddii laga dhexdooda lagaba aadaamay in dee ay ku badbaadaan xadaثna qtaybة بن سacيidi qاal xadaثna ismاعيل بن جacفari can xmaydi can أنس bni maliki أن النabiya slى الlaه عalيه وasلم kaana wuxuu ahaa إdaa غaزa bina bal sanadku dhammaan waa soo wada maray ismaaciil ibnu jacfarkana ismaaciil ibnu jacfar ibnu abi kaiir isagii nin kale walaaliyao maxamed ibnu jacfar la yidhaha way inoo horeeyeen waa reer madiina sanadku waxaan qutaybo ahaynba waa reer madiina dee anasna markii dambe laakiin wuxuu degay ciraaqbe markaa xumayd xumaydkan waynu soo aragnay marar hore isagoo anas ka warinayay iyo isagoo abu hureyre xataa laakiin laba nin baa u dhexeeye xadiidkii abu hureyre isagoo janaabaysan rasuulkii ilaahu la kulmayo duruqdiisiina waan kuba soo maray bal ninkan xumaydu dawiil baa la yidhaah waana qolooyinkii ruwaadda ahaa ee culimmadu ay ku sifeeyeen inay tadliis ay leeyihiin macnaa ujeeddadu xadiidkii way warinayeene kolkol ciddii ay ka wariyeen baana sheegahayn oo cid ka shaysa ayay u guuraan waaba tadliiskaas dadkii lagu sifeeyuu kaba mid yahay bal tadliiskiisusa muuqato ma yara xaafid muxajarna kitaabkiisan waxa weyaan dabaqaadka mudalisiinta uu kaba dhigay kolley taa uu kaba alifay iyo nukadkiisa qolada saddexaad ama dabaqaadka dabaqada saddexaad buu ka dhigaa mudalisiinta kolley shan dabaqana way u qaybiyaanoo dabaqada saddexaad waxa weyaan waa dadkii tadliiskoodu aanu yarayn ee inay samaac caddeeyaan mooye xadiidkoodii laga joogsanayo inay caddeeyaan mooyaane kitaabkeennana waa ku badan yahay riwaayaadkiisu halkana maxaa inoo taalla can anasin ayaa inoo taalla bal arinkiisoo kale ibnu xibbaan oo kale wuxuu sheegtaa axaadiisu anas ka maqlay inay sideed iyo tobanuun tahay ee waxyaalaha kale badanee uu kaba warinaya waa sida kaga wariyo xaafid bnu xajar baa laakiin waa kitaabka aakhirkiisa iyo dhammaadkiisa meel soo naqliya inay waa meel kalaam fiican uu ku leeyo isaga arrintiisa kuba tacalluqsan xadiisulaa waa axaadiisii uu anas kaba maqlay taasoo waa meel dambeoo dee kitaabka aakhirkiisa in laba yidhi shan xadiid buu kaba maqlay laakiin wuxuu yidhaha arrinku taas maaha adcaafa daalik ayuu kaba maqlay bal markaa waa taas laakiin bal xadiidkanna se arrin baa jirto xumayd uu kaga duwan yahay qolooyinka kale mudalisiinta intooda badan waxay leeyihin waa sidada anas markuu ka warinayana toos buu gaba wariyo waa dee maqal baan haynaa marka aanu anas dee waxa weye cidi ay u dhexaysana waa sidadii waa la garanaya waa thaabit ulbunaani thaabit ulbunaanina waa nin hiqo asxaabtii waaweyneyd ee anasee laasimtay ah kol haddaan ciddii u dhexaysay garanayno xadiidkiisi waan aqbalaynaa ciddii u dhexaysay waan garanaynaa nin daciifa maaha waa nin hiqo ah oo isagii kaba sii idqaan badan kasii mudan bal markaa kol haddaan waa sidadii garanayno waaban markaa la maqlaya ujeeddadu axaadiida aanu anas toos ugaba warin thaabit buu ka wariyaa inta badan weeye markaa kol haddii waa sidadii la garanaya basi kuma sugna kitaabkii aan diin sheegaya riwaayaat lmudalisiin fii saxiixi bukhaarina bukhaari markuu tatabucay ninkaa mualifkaasi ee uu xumayd riwaayaadkiisa guud ahaan wuxuu sheegaa labiyo afartan meelood uu kitaabkeenna kagaba sugan yahay labiyo afartan kaba uu tiriyaaye oo uu samaac caddeeye waa jira barhkood xadiid anas maaha markaa laakiin anas bay u badanayeen inta aanu samaac caddayna cani ay taallaana kitaabka bukhaari waa toddobiyo toddobaatan waa tiro badan iyadana mid mid buu usoo dhigtaa muslim saa bukhaari u badsaday umuu badsan kolley hadalkaa jira daraaddeed axaadiidiisa muslim way ku yar tahay bukhaari baa se badsaday bal markaa laakiin waxaa jirta in dee umuuro keenaya kuwa uu cancaneeyayoo kani kaba mid yahayna samaacay meelo kaleu inooguba caddaado iyo taas baa jirta kolkol haddii shucba isaga ka warinayana xadiidkaasi mansilata samaac buu dejisan yahay bal xadiidkan muslim waa wariyey weliba intan aadaanka ku tacalluqsan haabit dariiqiisaanu kuba wariyay marka waa xadiid inoo sugan arrin kalena way jirtaayo jihaad markaan gaadhno xadiidkan oo intan kaba kooban oo uu xumayd leeyahay samica anas samaaci baa kitaabka meel ka dambaysa xadiidka naftiisa inooguba cad oo bal markaa waa xadiid samaaciisii aan hayno waana tiradaa badanaan sheegayo bal dee kitaabkan sheegaya waa mid mid buu usoo dhiganaya dhammaantoodba mid mid markaasuu weliba sheegaya wixii aan dee samaac lahayn ama mansilata samaac aan dejisnayn bal wixii kale duruqdii kale kuba xidhiidheen iyo ciddii kale samaacooda agtooda aan kaba helin inuu sheegaya waa miisada kitaabku leeyahay daba wuxuu yihi anas ibnu malik ana nabiya nabigu sala allahu calayhi wasalam kaana wuxuu ahaa idaa hazaa marka uu duulo bina annaga waa isagoonu la soconno qowman qowm uu kuba duulo lam yakun ma ahayn yaqzuu mid duulo oo bina ay dee waa isagoo annaga dee waa bimusaaxabatina kumuu duulahayn xataa yusbixa ilaa uu waa bariisto oo macnaa yaqsuudan imaka waaba soo duulay duulnimaadkii waa jiraayo wuu soo baxaye ee waa gelidii la gelayay dee ciddiiba lagu soo duulayay xataa yusbixa yandura waa suurtagal dee nusqooyinkeennu inay kala duwan yihiin lafdigan dambe ee lam yakun yaqzuu binana kolley ruwaadda bukhaari ee inoo soo warisay kitaabka lafdi ahaan macnuhu kolley siyaaqu waa istegay mafhuumka guud ee lafdi ahaan way ku kala duwan yihiin san imaka aan aqriyey ee lam yakun yaqzuu bina waa haweenaydii kariima bintu axmed riwaayadeedii weeye iyadaa lafdigeedu kan ahaa qolooyinka kale oo bal maalan iyaduna xadiidka wariyey ee lafdiga markaa kuba wariyey barhkood waxaa kuba sugnaa sida mustamli oo kale lam yakun yuqri bina may yuqir bina baan u jeedaa min aliqaara yuqir binaayo iyadna ficilku in la jasmiyo iyadoo kii hore lagaba bedelayo macnuhu muu weerari jirin waana cibaaro ka yar cad tan kale inoo taalla bal markaasin barhkoodna iyaga halkan oo kale lam yakun yaqdu oo waa dee kalihidii weerarka looba kalahaye lafdigeedu bal barhkoodna in lam yakun yuqiiru oo dee daahiro iyadoon ficilkii laba jasmine lam yakun ma ahayn yuqiiru bina weeye waa ku dee weerarna geliya oo qoomkii weerara bal lafdiga muslimna waa lafdigu kuba dhow yahay oo isagana lafdigiisa min aliqaara ahaaye in macnuhu waxa weeyaanuun alfaadaha kala duwan ma garan karana nusqooyinkan kala duwan haysana barhkiin inay si kale u dhacday ee waa macnaha ujeeddadu waxa weeyaanuun rasuulka ilaahay markuu soo baxuu qoom ku soo duulo habeennimo meeshii la soo gaadho habeenkii horta muu geli jirin waa u kaadin jiray ilaa waagu baryayo marka yaqzuuda dambe waa gelitaankiisa lafdigaa dambe yuqiiru ama yuqir mid kastaynu nidha amaan jasmina amaan rafcine uu keenayo waana lafdiga muslim isaguna xataa yusbixa ilaa ka waaberisto waa yandura eeguu hubsado bal dadkan fain samica hadduu maqlo aadaanan xataa dee laga yaaba reerka in badan inaanay islaamina aadaanun uu maqlo kafa canhum waa ka joogsan jiray oo lama geli jirin reerkaas iyo qolada wain lam yasmac aadaanan aadaan haddaanu maqlinna aqaara calayhim lafdigii aqaaradan yaqsuu bedelkeeda ayay tan inoo sii xoogeynaysaa aqaara calayhim uu geli jiro uu weerari jiray haddaanu aadaan maqlin dee dadkuna waa dad og oo dacwadii gaadhay oo hore loogu sheegay oo dacwadii ka warhayay weeye bal taas bay maxalushaahidku intan weeye amaa inta dambe xadiidku kolley waxna waan soo aragnay laakiin inta badan wixii lagaba qaadanayay waxay dee tahay jihaad bay kuba imanaysaa fain markaa xadiidku waa intan lafdigaan iska dhammaynaya si aynu in yarun ugu soo noqonno tan qaala wuxuu idhi waxaa odhanaya anas fakharajnaa waanu baxnay ilaa khaybara khaybar baanu u baxnay waa sanadii lixaad dhammaadkeedii markii cumradii ama sulxii xudaybiya laga soo noqday fantahaynaa waanu gaadhnay ilayhim iyagii leylan habeennimo dee waana dad iyagu xusuun iyo qalcado adag lahaayoo magaaladooda aqaladoodoo dhanba ay deyrar adagi ay ka sarreeyeen ama dusha ay ka marayeene habeennimo ay dhulkii lasoo gaadhay falamaa asbaxa markuu waa berisay rasuulkii ilaahay walam yasmac aanu maqlinna adaanan adaan aanu maqlin ayuu rakiba fuulay daabadiisii wa rakibtu anna waan fuulay khalfa abi dalxata abi dalxoo la socday waana zawju ummih hooyadii hooyadii ee ummu sulaym odageedii weeye abu dalxa ayaan raaxiladii ama faraskiisii baan la fuulay isagu waa radiifkiisuu ahaa horeynu usoo maray waina qadamii aniga lugtayduna la tamasu way taabanaysay qadama nabiya sala allahu caleyh wasalam xusuuntoodii dee waa laga shisheeyaa laakiin beerahoodiibaa lagu dhex jirayo wadooyinkii marayay waataynu soo maray rasuulka ilaahi inuu xoog u eriyeyna wixii uu fuushanaaba uu xoog u eriyey abu dalxana waa la socdo isagiina dee way markaa sinaayeen aadna way isugu dhowaayeen marka wuxuu leeyahy aniga lugtaydii ayaaba taabanaysay rasuulka ilaahay lugtiisa salawaat ullahi wasalaamu caleyh waa say isugu dhowaayeen manaani kala horeyn qaala anas baa wuxuu yidhi fakharajuu way soo baxeen ilaynaa waakii markii waagu baryey ayay dee beerihiibay usoo baxayeen iyagoo soo shaqo tegaya xagga iyagiibay usoo baxeen bimakaatilihim sabiiladoodii iyo wamasaaxiihim majarafadahoodii iyagoo wata waa beerihii iyo basaatiintiibay usoo baxeen waxay wateen dee aalaadkii ama ay kaga shaqaynayeen masaaxiina waa jamcu masxaatino waa mijarafadii waa mijarafadii uun dee ay bal matalan ugu hagaajinayeen ama halkii biyaha iyo taas makaatilna waa jamcu migtalina waa zambiiladii ay wax ku gurayeen dee waxaa himaarta ay guranayaan tiibay laba soo baxeen falamaa ra-ow markay arkeen annabiya sala allahu calayhi wasalam sanadii lixaad dhammaadkeedii baa nidhi iyo dee sanadii toddobaad madaxoodii dee may dheerayn waqtigii intay reer khaybar odayaashoodii iyo madaxdoodii xoolahoodii iyo ra'yigoodii iyo adigu cududoodii iyo maalkoodii isugu geeyaan si muslimiinta loo baabi'iyo oo loo dhammeeyo najdi bay mareen makay tegeen meel kastay soo mareen si ay carab u soo kiciyaan oo nimankii soo abaabulayba axzaab ee dadkaasoo dhan bay isu keenay markaasna dee waanay la socdeenoo waa kuwii yimid ee ninkii markaa aada u horkacayay xuyay ibnu akhdab isagu reer qurayduu ku hadhay oo dee quraydo ayaa lala dilay dadkii lagaba laayay ee dee waa kuwan iyaga intoodii kale way soo hoydeen oo waaba nimankaa dee abaabulaya carabee soo wada kiciyey bay ahaayeen si muslimiinta loo baabiiyo maalkoodii iyo xoogoodii bay isugu geeyey jaanibkaas daba rasuulka ilaahay markuu kuba soo baxay ay arkeen rasuulkii ilaahay iyo ciidankiibay qaalu waxay yidhaaheen muxamadun wallaahi haadaa muxamadun waa muxamedkani ilaah baan kuba dhaaranee muxamadu walkhamiisu waa muxamed iyo ciidankii alkhamiisna waa aljeish xataa nusqooyinka qaarkood aljeish waa dhacay alkhamiisna ciidankay odhan jireenoo waxaa khamiis ay u odhan jireen baa le shan qaybood bay ciidanka kaba dhigi jireen markaa dee la dagaal gelayo dhinaca midig waa maymanaday odhanayeen iyo dhinaca bidix janaaxa cidda xagga ka dagaalamaysana waa si ciidanku u qaybsanaa maysaray odhanayeen dadkan iyagu u horeeyo xagganna waa muqadimadii baa la odhanayay kuwa ugu dambeeya xagga dambena saaqadii baa la odhanayay inta dhexda ku jirtana oo ciidanka ahamkiisiiana waa qalbi bay odhanayeen markaa shantaa qaybood baa ciidanku u qaybsanaayo sanbay khamiis ugu magacaabayeen waa maxamed iyo ciidankii bay yidhaaheen markaasaa dee dib ay isaga yaaceen qaala wuxuu idhi anas falamaa ra'aahu markuu arkay rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam iyagii aalaadkan ay wataan waa majarafadihii iyo dee waxyaalihii iyo aalaadkii hadmiba waqtiga ama waxaa looba isticmaali jiray iyo tan ayaa rasuulka ilaahay muxuu hi allahu akbar allahu akbar waa takbiirtay oo takbiir buu laba yimi ilaahay weynayntii allahu akbar allahu akbar kharibat way kharaabtay khaybaru khaybar ee wacdi baaba jiray ilaahay subxaana watacaala maqaanimtii xudaybiya dabadeed loogu ballan qaadayba baaba iyoy kaba mid ahayd fatxigana kaba soo horreysay fatxigii maka kaba soo horreysay marka khaybar way kharaabtay bal barhkood baa idhaa tafaahul aalaadkan ay wateen oo dee qaybi haddii wax la duminayo iyo waxaasoo kale aalaadkii loo isticmaalaya nooc tafaa-ulla way ahayd allahu akbarna waa yimid oo barhkood baa idhaase ibnu rajab halkan soo naqliyo dee waa in waatanoo aynu soo marray xalayto aadaankii baynu kuba dhex jirnay markaa aadaanka uu maqlo shaydaanku inuu fogaanayo shayaadiintoodii laba socoto oo kale dilinteed iyo erinteedna allahu akbar baabay ahayd ee bal muhimku rasuulka ilaahay waa takbiirtay markaasuu yihi kharibat khaybaru ina ida nazalna bisaaxati qowmin fasaaa sabaxu lmundariina dee waa iqtibaas min alqur'aan weeye dee meelahaasan en dee wax lahawi iyo hadal aan macno lahayn oo loo soo qaato ahayna shay bannaan weeye qur-aankii bal marka anagu haddaanu ku degno bisaaxati qowmin qowm duleedkood saaxada waa meesha kambalka ama duleedkii aan kuma da fasaa waxaa xumaaday saadu bimacnaa bisawaya sabaaxulmundariina kuwaa loo digay waagooda iyo subaxdooda ayaaba subax uba xun bal xadiidku isagoo intan ka dheerna waynu soo aragnay oo bal intan dee isagu masaladii uu halkaa usoo dhigtay a fakhidku macawra mise maahana waa ti xadiidkeynoo laba socotay imika uu soo ikhtisaarsaday safiye iyo bal rasuulka ilaahi inuu la aqalgaliyo umuurahaasna waynoo horreeyey waana umuuro uu soo celcelin doono bal isagoo intan ka gaabanna marar uu keeni doonaa isagoo ka dheerna waa keeni doonaa waa tasa aan nidhina cancanada xumayda halkan noogu suganay meel damboo jihaada ayay samaaciisa ama samaac nooguba sugan yahayba ee maxalushaahidku waxa weeye waa inta ugu horeysa oo ah rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh markuu qoom kuba soo baxo ama qoom isagoo duulimaada uu dul yimaado horta ma geli jirin ilaa uu waagu u baryo hadduu aadaan maqlayna markaa waa ka joogsan jiray haddii kalena waa geli jiray dee arrinku u baabaysnaada taaba weeye oo ah aadaanku inuu keenayo xifdi dhiigadii laba ilaaliyo ruuxii aadaamayeyna dee kolley aadaankii islaamnimo waa kan shahaadadii baaba kuba sugan waa looguba xukumayaa haddii aan laba aqoon dee kol haddii aadaan laguba xukumayna ruux salaad tukanayana min baabi awlo weeye in salaadiisaas xataa daargaalaba ha jooge in salaadiisaa looguba xukumo bal markaa intii uu baabka usoo qaatay ee daahirka ay taasba wey ibnulmunayir baa wuxuu idhaha raximah llahu tacaala waana zaynuddiin halkanuu sheekhu kaba soo noqonayaa tarjamadan iyo labadii ka horreysayba wuxuu sheekhu ugu talagalay fawaa'idda iyo samaraadka aadaanku leeyahy inuu ku dhammeeyo oo tii hore waxaa kuba sugnayd ta'diinka ama aadaanka fadligiisa waynu soo marray oo waxa weeyaan bal fadligu leeyahay waxaa kaloaynu soo marray oo baabkii ruuxii munfaridka ahaa ama kelidaha markuu aadaamayo iyadna fadliga iyo waxyaalaha kaba ratimayo in ciddii dhawaaqaasi u gaadhayba ay markhaati u noqonayso tan imika saddexaad ee ku xigtaana dee aadaan hadduu jiro in dadkaas islaamnimo loo xukumayo ay badbaadayaanoo weerar la weerariyo taa ay kaba badbaadayaanoo bal markaa waa samaraadkii iyo fawaa-iddii aadaanku uu lahaa ayay kaba mid tahay dee bal markaasnayn waxa weeye dhinacan kale aadaanka rasuulka ilaahay uu ictimaadsan jiray in aadaanku saan sooba ogaanay waa shicaar dee islaam oo markaas ay tahayna dee ciddii bal matalan dhexdoodii lagaba aadaamayay waa tan ay xataa hadday markii hore gaalo lagu ogaa xukunkan ay yeelanayso haddii dad muslimiini ay dee aadaankiiba faraa ka qaadaan layska daayo oo kale walow in badan oo culimmada ka mida waa sunno adag ay yidhaahaan laakiin markii uu noqday shicaar dee badhan waa fardu kifaaya yidhaahne shicaar daahira uu noqday waa taa ay kuba tagaan xataa kuwii waa sunnaa lahaa dhinacan shicaarka marka la eego in dadkaa ay tay laguba qasbayo xataa hadday quwo leeyihiin oy dee iyo ay yidhaahaan tii ay kaba dagaalamaan in laba dagaalamayo si arrinkii looguma xambaaro waa dad muslimiinaba bal marka adigu waxa weeyaan aadaanka iyo dee ahamiyadiisa iyo mansilada uu leeyahay bal taas waata uu baabka usoo qaato inooguba sugan baabu maa yaquulu idaa samica almunaadiya aadaankani baabu bayaani maa kii baabkii caddayntii weeye yaquulu uu odhanaya shakhsigu idaa samica marka uu maqlo almunaadiya lafti xadiid bay almunaadiya ku yimi waa muadinkii ee muadinna waa inoo dambeeya laakiin xadiid kale oo aanu halkan dhiganba lafdigaa munaadi kuba yimi waa kii dhawaaqayay ee aadaanka ku dhawaaqayay weeye dhawaaq kale maahay aadaanka kuba dhawaaqayay marka uu maqlo bal kii saamic ahaa maxaa la faraya maxaa u jidaysan inuu yidhaaho uu kuba qowlo taas baa baabka inooguba imanayso wuxuu ihi musanifku xadaثna cabdالlahi bn yuusufa qaala akhbarana maliku can ibni shihaabi can cadaa bni yaziid allaysiyi can abi saciidin اlkhudriyi ana rasuula اllahi salى اllahu calayh wasalam qaal sanadka waxaan filaya dhammaan waa soo wada maray bal cadaana saasuun baan filayaa haddaynaan hore dee imika xusuusnayna oo nin taabiciya reer madiine markii hore aha laakiin shaam dego taabiciintii dhexo kutubta lixdaaba riwaayo kuwa loo siqaadii ruwaadda kama mida cadaa ibnu yaziid allaythi wuxuu yihi markaa abuu saciid alkhudri ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaala rasuulkii ilaahay baa yidhi idaa samictum haddaad maqashaan annidaaa dhawaaqa a maqashaan waa aadaankii faquuluu waxaad tidhaahaan midla maa kii wax laba mid ah yaquulu uu ku qowlayuu odhanayo uu leeyahay almu'adinu mu'adinku ruuxan aadaamaya alfaadahan dee waa kelimaadkii aadaankaynidhi umuurihii caqiidadaabay kulansanayaan iyadoo alfaadu ay koobantahy san xalay soo marnay kaasoo kale dhaha midlanimadana dee waxa weeyaanun waa xaggii in alfaadan uu ruuxu odhanayo kuba dhawaaqayo ee loogama jeedo si uu u odhanayo o dhan in loo odhanayo ah dhawaaqii lagu dhawaaqayo iyo waxyaalaha caynkaasa laftiga mitrina iyadoo dee saa halkan oo kale walaa ay dhahaan waxa badan marka la leeyahay shaygani shaygan buu miligiisa yahay inay si kastaba isugu mid yihiin laakiin waa tanoo halkanba loo isticmaalay iyadoo dee sifadii uu lahaa dhawaaqiisu ma laha ee waa asligii bal maalan wixii uu ku dhawaaqaya unbaa la odhanayaa lagana daba odhanaya bal taasba weeyaanoo faquulu midla maa yaquulu almu'adinu mu'adinku wuxuu kuba qowlayo macnaha markaa uu takbiirtii la yimaado takbiirtii laba kaale koleyna xadiidka lafdigiisan iyo dee siyaaqa uu keenaya yaani lafdigu sariix ku ahaanine axaadiid kaleo inoo timaa waxay noo caddaynayaan lama sugayo inta aadaanku dhammaanayee waa lala soconaya kolba kelimada uu yidhaaho ayuunbaaba markaa uu takbiirto ayaa takbiirtii la odhan ruux isagoo ismaqashiinaya haddana shahaadadii haddana saaso ayuu wadaya uu laba imanaya xagga marka la eego lafdigan almu'adin ee dambeeya bacd alculamaa baa waxay sheegteen in lafdigani uu mudrajiya xadiidku uu yahay uun idaa uu ahaa lafdigiisu idaa samictum nidaaa faquuluu mila maa yaquulu ama almuadin lafdigii marfuucayd aanay laba socon laakiin riwaayaadkii bukhaari iyo muslim iyo muwada oo imika dariiqiisa imaamku uu kaba wariyeyba sanbay ku wada yimaadeen dee arinkuna sheegasho cidi sheegatay kuma sugnaanaya uun sheegasho cidi sheegatay uun kuma sugnaanaysa idraajku bal wuxuu leeyahay se saaxib alcumda waxa weeye cumdatulaxkaamkan kolley sheekuna waxyaalo ku tacalluqsan sharaxa oo dee bal haddii ruuxu ururiyo inta badan waxyaalo naqdi ama umuur ah waaba haddii kitaabka o dhan la ururiyo waxoogaa baaba laga soo saari karaaye wuxuu leeyahay walam yusib saaxibu lcumdati fii xadfiha macnaha cumdatulaxkaamka saaxibka lihi oo malaa isagii ku gaabsay dee waa waxaan u laabmi karno imika ma xusuusnomaan laabmina nusooyinkiina saa yihiine idaa samictum nidaa faquuluu mila maa yaquulu oo lafdiga almu'adin uu gooyey kolley si sawaabo mayhayn buu leeyo sii toosaynma waafaqina xadiidkay la wada socotaa saa la sheegtayna arrinku ma aha xadiidkan bal markaa iyadu takalu inoo keenaya waxa weeye kala qaad ma jiro aadaankii dee wixii uu mu'adinku odhanayayba wax la miduunbaa la odhanaya marka cumuumka xadiidkan waxaa soo gelaya xaya cala asalaati iyo xaya cala alfalaax markuu odhanayo oo lafdigan xadiidkan saxiixayn nooguba sugan ee xadiid abuu saciid ah waxaaba ay tahay cumuumkiisa markaan eegno xataa xaya cala salaad xaya cala alfalaax inuu iyadana iyadii kuba dhawaaqayo laakiin xadiid buu sheekhu inoo raaciyey intaa ka soo reebaya oo xaya cala salaad kool haddii ay kuwa kale waa alfaad dikri iyo towxiid ruux kastaaba laba iman karo oo la wadaagsanayo laakiin markay noqoto xaya cala salaad muadinkii dee dad she ayuu u yeedhayaa ruuxanna isagii hoos baabuu odhanaya ciduu u yeedhayaa ma jirto markaa iyada xadiidka maxaa inoo soo socda wax kaloo lagu bedelayeyna yeedhidi meeshii ma jirto isagoo cid u yeedhayaa ma jirtee isagu wixii laguma bedelayo marka xadiidkan cumuumkiisa waxaa inoo khaas yeelaya soo socda marka muxuu yihi xadaanaa mucaad bnu fadalata qaala xadaanaa hishaamu can yaxya can muxamed bni ibraahima bni اlxaariثi qaala xadaanii ciise bnu dalxata anahu samica yowma faqaala samica mucaawiyata yowma faqaala milahu ilaa qowlih waashhadu ana muxamada rasuulu اllah xadiidka duruq baa u dambaysa haddii ala yidhaaho oo laba indariiq buu dib u keeni doonaa ama dee halkanba midna uu raqam leedahay midnaanay raqam lahayn markaa maxay tahay xagga sanadkan horta mucaad ibnu fadaale iyo hishaam dastawaa iyo yaxyahana kolley hishaam ka dambeeya waa yaxya ibnu abi kaiir horeynu usoo maray maxamed ibnu ibraahim ibnuxaarisa xadiidkii koobaadba ninkii ku sugnaa wey waa nimankii xadiidkii inama alacmaalu biniyati weliba intii dee aanu faafin yaxya ibnu saciid dariiqiisa aanu ka faafin waa ninka yaxya kaba horeeyey maxamed ibnu ibraahim ibnuxaaris ee xadiidkii inama alacmaalu biniyat dadkii laba gooni noqday kaba mid ahaa ciise bnu dalxaanna waa suurtagal inaan kuba soo maray dee halkii dee waa sekadu adigu laga yaabaa mar xadiidkii aabihii warinayay dee waa suurtagale laakiin haddaynaan soo marina waa ciise bnu dalxat bnu cubaydilaahi weeye saxaabigii jaliilka axad alcashar ee dalxat bnu cubaydilaahi ayaa dhalay waanan aada u qiimo badnaayoo hiqoo faadil ahaa oo kutubta lixda aba ku wada sugan oo taabiciintii dhexe raggoodii waaweynaa kaba mid ah bal ciise bnu dalxa haddaba ciise bnu dalxa ayaa anahu ciisa samica wuxuu maqlay mucaawiyata mucaawiya waa mucaawiyata bnu abi sufyaan yowman maalin kolley waqtigii khilaafadiisii weeye ayuu maqlay fa qaala milahu kolley halkan ikhtisaar baa kuba sugan oo waxa weeyaan ikhtisaarka ku suganna waa mucaawiye markii uu maqlay baa fa qaala wuxuu yihi mucaawiye milahu ay dee mucaawiya muadin buu maqlaya waa la socdo mila maa qaala lmuadin weeye mucaawiya oo mimbarkii fadhiya ayaaba wuxuu maqlay aadaan baa la aadaamayey ruuxii muadinka ahaa wixii uu lahaayoo kale ayuunbuu maqlay oo xadiid abu daa-uud iyo dee ayba wariyeen ayaa waxaa kuba sugnaa kunaa cinda mucaawiyata fanaada almunaadi bisalaati faqaala mila maa qaala muadinkiibaa ku dhawaaqay salaadii aadaankii markaasuu mucaawiya yidhi si uu lahaa muadinku oo kale ilaa qowlihii laga soo gaadhayo ama maca qowlihiiba dhailaado waashhadu ana muxameda rasuullah bal ciise wuxuu inoo warinayaa mucaawiya oo dee saxaabiga waxa weeyaan waqtigiisiina bal markaa waa cahdigiisii khilaafada muddada dheer kuba raagay dee intaas in laegna amiirka ahaa intii waqtigii cumar iyo waqtigii cuhmaanba rasuulka ilaahina salawaat ullaahi wasalaamu caleyh katabadii waxyiganaba ahaa dee waana ramla walaalkeedba ayaa mucaawiya wuxuu maqlay muadin aadaamaya waana waqtigiisii markaasuu intii kolba inta uu yidhaaho wax la mida ayuunbuu odhanayay ilaa laga soo gaadhaya waashhadu ana muxameda rasuulullah macnuu ilaa halkaas wixii uu odhanayay buu intaasba yidhi allahu akbar allahu akbar markuu yidhi iyo markuu ashhadu an laa ilaaha illa hu yidhi iyo markuu ashhadu anna muxamedan rasuullah yidhi waayo wixii ka dambeeya waa xaya cala asalaat xaya cala alfalax waana xadiid inoo khaas yeelaya xadiidkii hore iyada taa muxuu yidhi way noo soo socotaa ee bal halkan waa tan riwaayaadkii kale ay nooba yimaadaane laakiin ilaa halkaa laga soo gaadhayo muadinku wixii uu lahaa wax la mida ayuu yidhi xadaanaa isxaaq bnu raahawey qaala xadaanaa wahb bnu jariiri qaala xadaanaa hishaamu can yaxya naxwa bal waa hishaamku waa kii hore uun yaxyuna waa yaxya bnu abi kaiir waa xadiidkii hore mid laba mid ah kaley laakiin xagga dambe sanadka wax kaba raacayaan isxaaqna hinshaarixasuu isagu leeyahy ama imaamkan xaafid bnu xajar si waxaanay riwaayaadka ama aanay dhicin isxaaq isagoo mansuuba oo halka dambe ku odhanayaa isxaaq lam yunsab cidimay raacin oo dee malaa ruwaadii wax nasabkiisii dhameeyey oo isxaaq wax dhaafsan yidhi may jirine laakiin waxa weeye buu yidhaha ibnu rahaweyho waxaanu ka soo qaada abu nucaym mustakhrajkiisa kitaabkan uu ku leeyahay inuu tasmiyadiisa iyo nasabkiisaasi uu kuba yimi oo bal markaa walow matiga imaka aniga ay taasi ii taalo si waxaan riwaayada marka la eega bukhaari matigiisa aanay isxaaq mooye rahawey kuba sugnaynba hadalka uu xaafid bnu xajar uba dhacaya taasi waa arin arrin kalena way jirtaa xaafid bnu xajar soo celceliyo kitaabka ku soo celceliyaa meelo hore iyo meelo dambe aada buu ugu soo celceliyaa khaasatanna wuxuu taa isticmaalaa marka isxaaq san oo kale hadduu yimaado isagoon mansuub ahayn macnaa nasabkiisii aan la sheegin isxaaq keliya lagu kaaftoomay oo isxaaqii kalena ay jiraan bal inta isxaaq ibnu ibraahim la yidhaha sheekhada bukhaari ay shan gaadhin san habeen sooba sheegnay kuwo kaloon magacaa lahayn oo isxaaqiina ay jiraan bal si uu u kala saaro arrin uu yar adeegsadaa jirta oo wuxuu yidhaahaa isagu isxaaq ibnu raahawey xadaanaa ma yidhaaho meelo qaarkood cibaaradaasuu ka cabira xadaanaa ma yidhaaho meelo qaarkood buu jasmi gooyaa buu yidhi aslan xadaanaa maba yidhaaho aad buu u soo celceliyaa imaka halkan bal markaa taasi waxa ay tahay oon leenahay un sheekhu taas haba yidhaaho kitaabkana ha ku soo noqnoqoto meelo qaarkoodna ha kaba saaro inuu wax kalaba yidhaaho markaa saa daraaddeed marka ninkii layskuba qabto isxaaqani kuu yahay hadday ahbarana halkaa taalla ayuu kaba dhigaa waayo isxaaq baa taa caadadiisu tahay laakiin xadaana caadadiisu mataa ma aha laakiin tan leenahay waxa weeyaanuun kolley waa qaalib waa sida isxaaq u badan inuu ahbarana yidhaaho xadaana aad bay ugu yartay kitaabkiisina maanta waa la madbaceeyey bal markaasoo de aad bay uguba yar tahay laakiin way badan tahay se waa qaalibun baan leenahay wqaada qaarkeed iyadoo uu xadaanaa yidhi way jirtaayoo bal kitaabkii haddana kuba sugan tahay meelo kale oo waxa weeyaan koley iyadoo uu xadaanaa ay kaba dambayso haddana leeyahay waa sida halkan oo kale waa isxaaq ibnu rahawe sheekhu leeyahay bal marka waxaan leenahay kolley hadalkiisu waa taase se waa sida u badan xadaanaa ma yidhaahee akhbarana buu isagu isticmaalaa taasaa u badan laakiin xadaanaa awqaada qaarkeed uu laba yimaadaa kolley dee waxaa lagaba madbaciyey kitaabkiisiina waaba deeta u badane marka naxwo waa xadiidkii hore laakiin maxaa ziyaada qaala yaxya wuxuu ihi sanadkan iminkaan ka soo baxnay isxaaq ibnu rahawey buu mowsuul ku yahe mucalaq maaha waxadaanii waxa ii waramay bacdu ikhwaaninaa walaalaheen barhkood waa dadkii dee malaa isagu ay isa soo gaadheen ama isla waqtiga ahaayeen iyaguna axaadiida warinayay ayaa waxay iguba warameen annahu qaala inuu yidhi eeg yaxya wuxuu ka warinaya xadiidkan moxamed ibnu ibraahim moxamed ibnu ibraahimna ciise bnu dalxa ciisena markaa mucaawiya haddaba intii uu iyada ku maqlay waa ilaa wa ashhadu anna muxamedan rasuulullah inuu wixii uu yidhi muadinku wax la mida mucaawiya yidhi laakiin intan ah xay cala asalaat iyo xay cala alfalaax laa xawla walaa quwata in la odhanayo sanadkaa hore kumuu warin ee ibhaamkanaa jiro wuxuu leeyahay bacdu ikhwaaninabaa ii waramay annahu qaala inuu yidhi lamaa qaala xaya cala salaati waa mucaawiye xaya cala salaati qaala inuu yidhi laa xawla walaa quwata ilaa bilah wa qaala waxaanuu yidhi markuu adaankii dhammaaday haakadaa saas imanka ayga maqasheen baan samicnaa maqalay nebiyaku nebigiina waa tahyiijuun si ay ugu daydaan dee isna nebigiisii weeye sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaaluu ku qowlayo bal markaa horta xadiidkii dee riwaayadan bukhaari ibhaamkan baa jira macnaa bacdigan mubhamka ayaa riwaayadii ku jirta mucalaqna maahee sanadkii hore ayuu mowsuul inooguba yahay dadkan yaxya uu kaba waramay ee mucaawiye kaba warinayana xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay duruqda xadiidka markuu weliba si fiican u tatabucay ruuxaa magacowgiisii anigu iskumaan taagin barhkood buu awsaaci kaba soo naqliya laakiin taa waa diidayaaba laakiin wuxuu leeyahay markaa sesaan u malaynaya ama waa calqamat ibnu waqaas hadduu soo gaadhay haddii kalena waa ciddii uu arkay xadiidkan iyadoo ay warinayaane waa in waxa weeyaanuun waa aman waa nin uu dhalay calqama ibnu qaasoo cabdullaahi ibnu calqama laba yidhaaho bal matalan taas ama nahshal nin laba yidhaaha tamiimi labadaasaa riwaayaad leh san ah oo uu dhammaynaya ee bal adigu waxa weeyaanun xadiidkii hore haddii aan ka faa'iidaysanay ama uu ahaa bal amar buu ahaa dee intooda badna amarka nedbi bay kaba dhigaan barhkood yidhi waa waajibna waaba jira oo culimmada kaba midee in mu-adinka markaa la maqlo adaankii aadaankii baa lala soconayaa kolley wixii kale lahayey waa layska joojinayaa xataa ruux hadduu qur-aan aqriyayay dee qur-aanku ma kama tegayo laakiin tani waa cibaado waqti leh waqtigeedii hadduu ay dhaaftona dee way dhaafaysaa laakiin wixii kale wuu joojin uu la soconayaa jawaabtan buu laba imanayaae inuu la alfaadii oo dhan la wada yimaado taas xadiidkani markaa muxuu inoo soo kordhiyey bal in lalaba yimaado marka xaya cala asalaati iyo xaya cala alfalaax laa xawla walaa quwata ilaa billah kolleyna munaasib weeyaanoo dee xaya cala asalaati iyo xaya cala alfalaxa waa yeedhi dadkii salaada loogu yeedhayo weeye iyo liibaantan iyo baqahan looguma yeedhayo waxaan lagu mudanayo ruuxii mujiibka ahaana isagu waa kan isagun ismaqashiinayo cid uu yeedhayaa ma jirto marka ruuxan mu-adinkii fadligan uu leeyahay ajriga uu helayo dee yeedhidanna isaga ajri bay uba tahay isagu se kol hadaanu cidba u yeedhayn kelimadan uu yidhaa xaya cala asalaad xaya cala alfalaax iyada taas dee markaa meeshii munaasib ma aha maxaa munaasib noqotay shay kaloo ajri iyo thawaab uguba sugan yahay oo dee kelimadan waxa weeyaan xawqalada laa xawla walaa quwata ilaa bilah iyo dee kolley iyaduna fadliga weyn laba inuu yidhaaho taas bay tahay bal markaa labada xadiid markaan isu geysano taasba weeye laakiin xadiidkan baa inaga leh ciladan waxaa jirta muslim baa xadiid wariyey cumar ibnu lkhadaab xadiidkii ah xadiidka cumar ibnu lkhadaabna wuxuu cumar baa iyadoo mu-adinkii aadaamayo markuu allahu akbar allahu akbar yidhi buu si adigu lahaa buu yidhi waxaana markuu xay cala salaat xay cala alfalax soo gaadhayna wuxuu yidhi laa xawla walaa quwata ilaa billah waa xadiid muslim oo cumar ibnu lkhadaab ah ugu dambeynna markuu laa ilaaha illaa yidhi hadduu ruuxu dee min qalbihi kaba yidhaa jannada inuu gelaya aakhirkiisaba ahayd bal xadiidkaa kale isaguna inoo xoogeynaya kan oo isaga arinkan kan ku suganaba jirtee isagoo dhan oo kan uu waafaqsan yahay marka intan xaya cala salaat iyo xaya alfalxba lagaba soo reebaya muslim xadiidkanin aan hayno muu soo saarin dariiqan imaka wuxuu u soo saari waayeyna waa hadalkan ibhaamkan jira bukhaarina kaa muu soo saarinoo malaa ikhtilaaf jira ma mawsuul baa mise waa mursal oo kale ayuu isaguna kaa ugaba tegay bal labadii xadiid markaan isu geysano xadiidkii hore caamka ahaa ayay inoo khaas yeelayaan waxaanay noqonaysaa bal markaa mu-adinkii in loo jawaabayo bal taas weeye dee kollayna ruuxu hadduu salaad ku jiroo kale way jirtaa culimmada qaar baxiya oo dee salaaddii kuma buraysa yidhaaha in daahirka amarkee ahaa wuxuu yidhi leeyahay wax kalaba laba dhaha wax la midana waabuu keenayaabay yidhaahayne laakiin waa dib dhigayaa oo dee marka uu salaaddii ka baxo lealaad ina fi salaati shuqlan baa rasuulka ilaahayba yidhi ayuu jawaabtii uu laba imanayo laba iman hadduu xaalo kaniif kuba jiro ama jimac iyo culimmaduna taa way kaba soo reebaano meel dikri iyo wax lalaba yimaado maaha taas be ee bal muhimku in lagu dadaalo uunoo taas weyn arrin kaleo halkan sharaxay uguba sugan haddii mu-adin baad u jawaabtay oo dee aada la socotay haddana dee masaajidii baa isku waqti may aadaamin mid kalea mar kale aadaamay oo kale maxaa xukumkii noqonayaa oo kale imaam nawowi baa wuxuu yidhaha raximah llahu tacaala lam ara fiihi shayan liasxaabina hadal ay ka hadleen khaasatan fuqahadii ka horreysuu sheegaya ama shaaficiya maan araga laakiin ibnu cabdisalaam ayaa wuxuu dhaha mid kasta waa u jawaabayaayo dee inay jawaabtani sabab bay lahayd waa maqalkaa mu-adinka la maqlayo sababtiina way joogtaa bal markaa waa loo jawaabaya walow idhaa ka hore ayay jawaabtiisu aada usii mudantahay laakiin wuxuu raaciyaa sheekhaana halkan sharaxay kuba sugantahay markay laakiin subax iyo jumcada noqoto subaxuna laba aadaan buu leeyahay waanan arki doonaa haddii la idhaaho laba aadaanoo dee sharciya jumcadiina bal laba aadaan ayaabay leedahay dee markay noqoto waqtigii rasuulka ilaahay may lahayne laakiin markay noqon waqtigii cumaan ay bilaabmeen ay noqotay dee asxaabtiina cidi kuma inkirin rasuulka ilaahina wuxuu uhi calaykum bisunnatii wa sunnati lkhulafaa'i raashidiine bal saas marka la eego iqraarka saxaabadiiyo itifaaqoodiiyo inuu sunnihii khaliifo raashidaba yahay maslaxana ay keentay markan jaanibka eegno kolley waxay ku tacalluqsan iyada taas insha allah markaan jumco gaadhno ayaan eegi doonaa ta ugu ahamsanay ay tahay waqtigiisu keebuu noqonayaa waqtiga aadaanka hore waqtigibuu noqonayaa masan imika aynu aragnaa kolkol dee ay arrintu tahay mise waa ka duwan tahay bal iyada taas mar kale ayaan arki doonaa waana waxnoo bal markay dee meesheeda aan gaadhno aqwaasha culimadna markaa waan soo naqlin doonaa ee bal waxaan uga jeedaa halkan siduu dee ibnu cabdisalaam yidhaaho labadani laba aadaanoo dee waxay ahayd haddii laba lahaa haddaad mid u jawaabto kii kale saa uma sii adkoo dee waad dhammaysato amarkii waad gudatay kii horeana sii mudan labadani waa isla mido waa laba aadaanood labadoodiba ay sharci yihiin marka kana jawaabta waa leeyahay kana jawaabtii waa leeyahay dee ruuxii labadoodiiba wada maqlaya bal umuuro kalena shaarixu waa baxsinayaan laakiin halkan ayaan ku dhaafaynaa baabkan baabu ducaai cinda nidaa wuxuu u baabaysan yahay ducadii la ducaysanayey cinda nidaa waa aadaanka agti waa cinda tamaami nidaa baan leenahay markuu aadaanku dhammaado maaha markii aadaanka laba maqlo marka adaanku dhammaado ducadii la ducaysanayey waxaa ka horeynaya markaa la socodkii muadinka lalaba soconayee waxa uu yidhaaho wax lamida laba odhanayey taas baa ka horeysa marka marka uu tii dhammeeyo ducadii laba ducaysanayu baabkiisi yahay waana cinda tamaam nidaa'im xadaثna caliy bnu cayaashi qaala xadaثna shucaybun شhcayb بن أbي xمزة عن mحamed بن المنkdr عن jاabir بن cabdاللahi أna rasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم qaala caliي بnu cayaaش kolay imaamka ayaaba halkan sheegaya oo wuxuu leeyahy waa nin reer xms oo bukhaari sheekhadiisa ragga ugu waaweyn buu kaba mid yahay waa dadkii dee atbaacu taabiciintii uguba dambeeyey taabiciinna soo gaadhay walam yalqahu min alaimati sittati kayruh imaamyadan lixdee kutib shanta kale bukhaari mooye isaga un mooye cid kaloo la kulantay ma jirto bal waxaan leeyahay bal marka la eego waqhtigu dhintay ragga qaarkood way la kulmi kari lahayn hadday hore rixladooda uba tagaan si abu daa'uud oo kale iyo waqtiyadii uu bal maalan shaam tegay hadduu waqhtigaa kaba sii horeeyo mala waa gaadhi kari laaye laakiin isaga unbaa la kulmay intooda kalena muslim kama wariyo laakiin afarta kale dee waa siday kaga wariyaan bukhaarise waa kan toos ugaba warinaya dee isaga bal waxaa uu leeyahay xadiidkan imika markay noqoto xadiidkan rag waaweynaayo isaga laba dabaqo ahaa ama waxa weeyaan ku dhadhowaa ayaabay isaga dariiqiisa ka wariyo axmed musnadkiisa xadiidkan uu kuba sugayo cali ibnu cayaash buu kaba wariyaa buu idhaa cali bnu madiine oo kaloo sheekhii bukhaariyaho dee ninkaa horeba ah ayaa axmed buu dariiqiisa axmed buu kaba wariya axmedna isagu kaba wariyaa bal waa nin xadiidkan dee ay madna ugaba baahdeen waana nin saasoo kalea kolle cibaara ay taalla rawaahu cali bnu madiine sheekhulbukhaariyi maca taqadumihi calaa axmeda kolley axmed inuu kaba horeeyey arrintu maaha waqti imaka malaberi horuma qoraa laga yaaba halkan waxaa igu qoranba calaada bedelkeeda sawaabku waxa weeye can in laba yidhaaho macnaa maca taqadumihi can axmeda canhu oo calaa axmeda maaha oo la yidhaaho marka axmed buu kaba horeeya cali bnu madiine arrinku saas maaha ee waa iyadou dee ninka sheekhii bukhaariba yahay ayuu xadiidkan yuu wariyey can axmed axmed buu ka wariyay axmedna can caliy oo kolkol sheekhiisii imaamu bukhaari halkan kaba horeeya waa xadiidkan markay noqoto ee waxa weeyaan waayo cumdatulqaari buu saxan yahay cibaaradii oo cibaaradanoo kaleu dhigtay dee kole xaafid baa ugaba horeeya laakiin maca taqadumihi can axmeda saasaa cumdatulqaari kuba sugan bal waa nin saasa wuxuu yihi haddaba jaabir bn cabdilaahi ana rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulki ilaahay qaala wuxuu yihi man qaala ruuxa idhaaha xiina waqtigu yasmacu maqlaya annidaa aadaanka waa aadaankii markuu dhammaado maaha marka ugu horeeya maqlaba inuu dee ducadan la imanayo taas lafdigu waa keenayaaba laakiin waa tamaamkii baa nidhi oo xadiida cabdilaahi bni camr bn alcaas oo muslim saxiixiisa ku sugan ayaa wuxuu muadinka marka maqashaan quuluu mila maa yaquulu marka waxa uu leeyaho kala dhaha uma saluu calaya uma salu llah liya lwasiilata igu saliya markaas wasiile ii weydiiyo xadiidkaasa inoo cadaynaya maaha imanka laftigan xataa uu keenaya markuu aadaankii maqlaba inuu la soo buo ducadan yidhaaho ee xadiidka kale inoo cadaynayo aadaankii ijaabadiisiibaa horta uu dhammaynaya bal wuxuu ku xigsiinayaa rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh inuu kuba salliyo markaasuu deeta ducadanna laba imanaya haddaba ruuxa yidhaaha xiina yasmacu nidaa markaa uu aadaanka maqlo ee aadaankii dhammaado allahuma rabba hadihi dacwati taama wsalaati alqaa'ima aati muxamadan ilwasiilata walfadiila wabcahu maqaama maxmuuda aladii wacadta xallat lahu shafaacati yowma alqiyaama allahuma ilaahayow rabba haadihi dacwati dacwadan rabbigeedow ataamati taamka waa dacwadan laysugu yeedhayo dee towxiidkii baa laysugu yeedhayaa waa dacwadaa dhan dee waxa weeyaan aan naqsi iyo taqyiir iyo tabdiil ilaa yowmi alqiyaama aanu gelahaynba dacwadaa dhan ilaahay markaa rabbigeedo iyo wasalaati salaadan alqaa'imati waxaan kuba fasina waa salaadan laysugu yeedhayo oogan ee imika la doonayay in la oogo oo la tukado waana salaaddii waqtigaa la isuguba yeedhayay rabbigeedow aati sii muxameda nebi muxamed alwasiilata wasiilo kolley rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wasiiladu xagga luqada waa maa yutaqarab marka waxa weeye oo laydhaha waa wixii dee bal maa yutaqarabu bihi ila alkabiir cid weyn waxa looguba dhowaado taas baa wasiilo laba yidhahaaye laakiin wasiiladu halkan waa mansila fi ljanna addoon keliya un uu mudanayo dee rasuulka ilaahayna uu yahay kaa mudanaya bal taasba weeye haddaba wasiilo sii waa darajadaa saree jannada ee dee isagaba u dooratay ilaahw taasi walfadiilata fadiilo waa dheeraad waad martaba ka siyaadsan dee maraatibta khalaa'iqda oo dhanba tafsiir wasiiladii inay noqotaaba suurtagala inay bal maalan tahay uun mansilo kalaba eh ee bal waxa weeyaan waa dheeraad iyo martaba sare oo ka siyaadsan waxa dadka kalaba siisay ilaahu sii wabcadu halkan dee waa laga yaabaa dadka qaar aan kaba maqalo waa laga yaabaana meelo qaarkood inay dee dadku iskama yidhaahaanu waxan oo wax la maqlo culimo uun ama taas lagaba maqlay oo wax kutubta qaarkood laguba arkay laakiin waxay noo sugan maaho wa darajat alcaaliyat arafiic oo kale dee wax bal maalan naftigaa inoo sugan maaha wabcadu oog oo waxaad joojisaa maqaaman maqaam maxmuudan la mahadiyo waa yaxmaduhu fiihi lkhalaa'iq weeye maqaamkaa dee ciddii aad joojisay khalaa'iqdoo dhammi ay mahadinayso ilaahu kaa jooji aladii wacadta aada u ballanqaado waa casaa an yabcadaka rabuka maqaaman maxmuuda baa ilaahay yidhi dee casaana xagga ilaahay markay noqoto waa shay waaqaca waa shay xaqiiqaa saa daraaddeed baa wacdi loogaba cabiray waa ballanqaad loogaba cabiray ee dee taraji iyo wax la filaya uun aan lagaba dhigine haddaba maqaamkii la mahadinayey ee aada ugu ballanqaadeed u yaboohday kolley maqaamka maxmuudkiina waa shafaacat alcudma waa marka rusushii oo dhammi ama rusushii dee qaybihii loo tegay ulcasmigii iyo nebi aadam iyo ulcasmigii iyo ay mid kasta markay khalaa'iqdu u tagaan iyagoo shafaaca dooniya balsi loo xisaabo oo looga dhaqaajiyo meeshan dee ay kuba raageen dee rafaadka badan leh mid kastaaba uu yidhaaha may may hebel kale u taga uu iska soo riixo rasuulka ilaahay marka loo yimaado u odhanaya anaa laha ilaahayna ugu furaya ammaano aanu horeba ugu ammaanin marka dambena rasuulka ilaahay la odhanayo madaxaaga sare u qaado oo dee weydiiso waa lagu siinoo shafaaco qaado waa lagaa shafaaco aqbali khalaa'iqdoo dhan wuu shafaaco qaadayaa shafaacat alcudma markaa khalaa'iqdoo dhammina ay ku mahadinayso taas taasba weeye iminka maqaamkan maxmuudka innaka laa tuqun fi lmiicaad bayhaqiya bay dhacday riwaayadiisa oo halkan bal maalan laakiin labada saxiix iyo dee bal qayrkoodba lafdigan baa aladii wacadta se lafdigaasi waxaan leeyahay waa lafdi soo arooro bayhaqiyo bal ay wariyeenba haddaba in taas laba yidhaha kolley maqaam maxamuudna waa kaas weeye sheekhuna raximah llahu tacaala halkan maqaam maxamuud waxyaalihii laguma fasiray dee waa ashafaaca iyadaa mashhuura buu yidhi barhkood baa markaas wuxuu leeyahay kolley halkan malaa dee meelo kale inuu kaba hadla mooye halkan waqiila alakthar cala ana almuraada bilmaqaami almaxmuudi ashafaaca waqiila ijlaasuhu cala alcarsh kolleyna dee wax sugan maaha oo wax xadiida oo marfuucoo jaanibkaa kuba yimi ilaahay subxaana watacaala carshiga inuu ku fadhiisinayo maqaamulmaxmuudna inuu carshiga kuba fadhiista ay tahay oo kale bacdigood raggii mutaqadimiintaah kuba tageena wax saasi ma jirto wax ka sugan baabkaa wixii kuba yimi meesha waxaa jira waa mujaahid qowlkii oo isagu tan kuba fasiray isaga naftiisa waxa kaba sugan inuu shafaacada kuba fasiray eh bal taasi laakiin dee waa qolooyin baaba waxyaalaha baa lahaa lakiin waxaan leenahay taasi nooma sugna ee maqaam maxmuud waa taas bal umuuraha la yaabka laha arrinka aan sugnayn baa dhici karta haddana dadka qaarkood intay u tacasubeen laysku laayi waa dhibta jirto dee waa san imakaba muslimiinta iyadoo gees kastaba laga soo ciriiriyo gees kastaba laga haysta haddana iyagu dhexdoodu inay iskuba jeedaanoo waqti ay u baahan yihiin inay mudoobaan ay diintoodna uga soo laabmaan ee cadowgoodii meel kale uga soo wada jeestaan bal saddex boqol iyo toddobiyo tobankii jirada waa ibnu kathiir bidaayihiisana way kuba sugan tahay ayaa waxa uu soo naqliyay baqhdaad baa jirta oo waxa weeye abubakr ilmaruudi la odhanayo xambari ahaa iyo dee kooxdiisiiba iyagoo masjid baa la jooguu ku fasiray almaqaamu almaxmuud inuu yahay dee ana allaha yujlisuhu macahu cala alcarshi cibaaro saas markaasaa dadkii caamadahana may waa shafaacat alcudma hadalkii hadduu khilaafuun kuba joogsadee waa la ysku kaco dad baa ku kala dhintay waa taas waqtiga taa la samaynaya maxaa jirta waxaa la arkaa sanadii saddexiy tobnaad waa toddobiyo tobankii laba sanadood ka horreeyay cidba ciraaq iyo khuraasaan iyo lagama soo xajin qaraamidaa dhulkii goysay wadooyinkeedii oo dhan baa waa la xidhay bal kolkol baaba dee basre iyo soo galeen oo kumayaal ay ku direen oo baqdaad baaba khandaq lagu wareejinaya cabsidii jirta iyagoo hadda aan la bixi karayn oon la xajin oo xuj la xaji kari waayey iyadoo xataa dowladdii ay jirto ciidankiina aanu waxba kaba qabanayn dhulkii ayaa iyaguna haddana taas oo kale waxyaalaha la iskaasiya sannadaa nafteeda taasi ay dhacday waa sannaddii nimankii qaraamidada ahaa ay soo galeen maalintii tarwiya kacbada xaramka ay soo galeen maka dadkii sheegooy oo dhan iyadoo laisleeya haloo dareeramina aan ruuxna lagaba reebin ugu dambayna amiirkii meeshana way dileenba markii waana markaa ay dee iyagu waxay doonaana ku hadlayaan waa gaalaba ay xajarulaswadkiina markii dambe ay fujisteen koob iyo labaatan sanadood bay la maqnaayeen waqtigaasoo hajar jire sanada waa sanada ay qaateen rag badan oo dee dadkii markaas ay zamsam ka buuxiyeen oo meel kastoo fijaajumak iyo duruqaadkiisii soddon kun meelahaas waa dadkii markaas ayaan cidi iyaguna waa taasa jirtay waa sanada nafteeda saddex boqol saata ayaa haddana lahaa maqaam maxamuud muxuu yahay majras oo taasoo barhkood ay ku kala dhimanayeen iyadoo xaalada ay taa tahay oo dee kolley waa wadcigi maa shabaha albaarixata bilams mima ashbaha alyowm bilbaarixan ujeedaa bal markaa maqaam maxamuud waxa weeye waa maqaamka shafaacat alcudma baan leenahay haddaba rasuulka ilahi wuxuui ruux hadduu taa yidhaaho xallat lahu muslim oo kale calayhi bay ahayd lafdiga xallatna dee xalaal bay u noqonaysaa xaraam bay ahayn oo lama fasirayo laabtan baa sida lafdiga muslimba bimacnaa calaa ahoo xallat lahu way u waajibaysaa wey ama xallat caleyhi way ku degaysaa haddaan lafdiga calaa qaadano waxaa ku degaysa isaga haddii kalena xallat macnaa waxa uu mudanaya oo u waajibaysa waayo xalla hadday noqoto bimacnaa nasala waa calaa baa ka dambayso xalla caleyhi oo kale lafdiga muslimna waa ku ahaa xalla bimacnaa tii xilliga ahayd mahaya markaas haddaba xallat lahu waxa u sugnaanaysa u waajibaysaba lahu isaga shafaacati shafaacadayda yowma alqiyama ruuxaasi wuxuu mudanayaa shafaacadaydu mudanayaa kolleyna waa dikri iyo ducadaas ijaabadaa horena markuu la yimaadeeg waayo xadiidkaa hore ee musliman kaba soo naqlina ahaa inuu ruuxu horta mu-adinkii laba socdo wuxuu lahaayoo kale wax lamida la yimaado dee waana taanidhi laa xawla walaa quwata ilaa bilah baa xaya cala salaati laguma bedelaya bal markaasna ay noqoto rasuulka ilaahi uga saliyo ducadana laba yimaado rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh shafaacadiisa laguma mudanaya halkan aadaankii unbaa inooguba sugan iqaamadii maxay tahay kolley iqaamadana iyadana ajiibitaankuu imanaya markaa mu-adinku iqaamada bilaabo dee waxaan uu leeyao kale waa lalaba imanayaa intii aadaankaa lalaba iman abu daauud baa wuxuu wariyey marka qad qaamat isalaatu la leeyahay xadiid baa ay kuba timi in rasuulkii ilaah yidhi aqaamaha allahu waadaamaha laakiin xadiidku waa daciif oo dee waxa weya sanadkiisu kolley waa daciif bal intaas ah in qad qaamat isalaatu marka la yidhaha aqaamaha allahu laguma bedelo iyada xaya calaa salaat jaxal alfalax waa qiyaastee aan uga qiyaas qaadanayno tii aadaankiiba laa xawla walaa quwata waa laba odhane bal laakiin lafdigaasi markay noqoto qad qaamat isalaatu xadiidku waa xadiid daciif aan leenahay abu daa-uudna waa kuba sugan yahay baabulistihaami qoriridkii loo qori ridanayeyba fil aadaani aadaanka waa waqtigooda si uu laba ahaa iyo dee marka fadligiisan iyo wanaagga aan aragnay aan aragnay fadliga uu leeyahay bal ay tahayba in imaamnimadaba lagaba fadilay oo gees kalena waxa weeye ay dee cid alle ciddii dhawaaqiisa maqashaaba ay markhaati u noqonayso bal marka waa jawaanibtaa la eego ayay fadligaa ciddii garanaysay ayay dee tani kaba dhacaysaa laakiin dadka aan fadligaa garanayn waxaa dhici karta inuu dee aan wax sidaasaba loo arago bal ruuxii dee mu-adinimo loo soo bandhiga uu arko maqaam hoose oo bal markaa taasoo laba aqbalin haddii lama idhaahdee mu-adinimo loo soo bandhigo taasi aanu aqbalinbe bal aimadii waaweynaa saa cumar oo kale a lahaa haddaan khilaafadani jirin waan aadaami lahaa barhkoodna dee waatay odhan lahaayeen barhkood ay lahaayeen waxaan kaba murugoonaya inaan mu-adin noqoniye bal haddaba waa istihaamku waa iqhtiraaci marka dee waqtigii gaadho ee salaaddii de la doonaya in loo aadaamo dee inay laba mu-adin mar keliya iskama baa aadaamayaani midbaa aadaamaye bal markaa iqtiraacii loo qori ridanaya si balkii qurcadiisu soo baxda uu aadaamo taa baabkii wey marka wuxu uhi wayudkaru waxaa lasoo naqliyey ana aqwaaman qoomyaal waa qoom ikhtalafuu inay iskhilaafeen oo isku qabsadeen fi laadaani aadaanki ana aadaamaya maaha aadaanka iyo siduu yahay baa laysku khilaafay waa ana aadaamaya iyo ana aadaamaya laysku qabsaday waqtigiina waa joogaa fa aqraca baynahum sacd sacd ibnu abi waqaas ayaa u qori riday marka maxay tahay tan kolley bal iyadoon intan sheegi dooniyo aharkan sheekhu raximah llahu tacala dee sharaxabay nooguma filan wuxuu yidhibe haddii dee kolley waxaa iska jirta sifaat mu-adinka uu leeyahay oo dee ay culimmadu marka la eego ay sheegaan oy kaba mid tahay macrifada uu waqtiga iyo aqoonta uu leeyahay waa mid waa asaasi iyada taas bal inuu dee ruuxa amiinkaa dee kolkol midaaradii buu fuulayaaye waqtigii dadkana lagu aaminayo soomkoodi iyo salaadoodii iyaga isagumay waa taa markaynu aragno aqaladii oo layska fadhiyo waa la aadaamay layska cunayo isagii baa la ictimaadsanaya salaadii ciddii guryuhu isagii bay kuma tukanayaan waa ruuxa mu'tamanka ah oo bal maalan bal rasuulka ilaahay baaba xadiid ahaa dee waxa weeyaan alimaamu daamin waalmu'adinu mu'taman weeye dadka soomkoodi iyo salaaduhoodi iyo cawraadkoodii intaba waa loo aamino waa ruuxa aaminka arinta kalena ah dee inuu dhawaaqiisu dheer yahay cod fiican yahay marka haddii laba meesha ay wada yimaadaan oo sifaadkan ay ku kala horeynayaan dee kii sifadan lahaa ayaa la horreysiinaya ee meeshii mu'adin raatibi ma jiro waa laysu yimi waxaabay noqotay sifaadkiina sidaan ku kala saarnaa jaanibkaasi ma jirto dee dadkaa isku dhowdhow dee ma odhanayno laba ruux baa si kastaba u wada sinaanaye way iskuma dhowdhowyin marka caynkaasa dee hadduu mid isagu kii kale uga raali noqdo hadalkiiba uu go-ay weeye de laakiin waa marka fadliga ninka saaba eegayuu leeyahay mayyan adiga waa ihaar dee saaba ay odhanayaan bal dee qawaacidkiin fiqigana kuma soo maro in alihaar fi lumuur alaakhira waa makruuba in wax dee shay thawaabiya taasa wayuhiruuna calaa anfusihim waa umuur dunya laakiin markay arin aakhiro noqoto maxaa la yidhi dee falyatanaafasil mutanaafisuna baa layidhi haloo tartama ayaaba layidhi saaricuu baa meeshii taalla oo markaa markii dee khayr la doonaya la jecel yahay ninama doonaya kii kale inuu jaanibka ugaba badiyo waa la tartamayaaba haddaba markay taas noqoto ayaaba dee qurcadii noqonaysaa in la kalaba saaray marka maxaa dhacay buu leeyahay aadaanka la yskuma khilaafay kolley waa kan qisadana sheekhu inoo soo naqlinayay iyo duruqdiiba laguma soo naqliye dagaalkii qaadisiya waa dagaalka khilaafadii cumar madaxeedii dhacay shan iyo tobankii hijirada bilowiyadiisiiba waana dagaalkii muslimiinta uu hogaaminayey sacd ibnu abi waqaas uu hogaaminayey waana dagaalkii fure uu noqday faris oo dhan dee ciraaq iyo wixii ka dambeeyey dee ciraaquulcarab iyo ciraaquulcajab iyo dhulkaasba in lagu qabto dagaalkaas baa dee lagu jiray ayaamaha waa dagaal aada u adkaa dee nimankii reer farisna ay maroodiyo ku dagaalamayeen carabna waxaan may aqoonoo markii hore maalintii hore dee waxay noqotay fardii muslimiintu way kaba dideenba bal markaa waxa weyaan fardii muslimiintu waabay dee ka dideenba oo markii hore laakiin markii dambe in adigu laysu yimay oo dee muslimiintu waa ku guulaysteen haddaba waxaa dhacday baa imika sida inooguma sugan dagaalkii markii lagabas iyadoo waqtiyadaa dagaalku dhacay oo waqti sagaaleed salaadnidna ay joogto ayaa muadinkii la waayay muadinkii waa la dilayba dadkii dagaalka ku dhintay ayuu noqday marka inay hadduu muadinkii raatibka joogay isagiibaa aadaami lahaa markii la waayey ayaa waxay noqotay in layskuba wadaadaamiyoadaadaadami amiirkii dadkii muslimiinta amiirkoodii waa sacd ibnu abi waqaas ayaa u qori rido ninkii qurcadu usoo baxday ayuu deeto si baa lagu adaamay nina uma ogolaan in waxa weeyaan kii kale ina cidi markaa qaato arinku ajrigan baa loo kala badinaya thawaabkan bal taas bay hayd oo ah maqaamkii dee adaanku iyaga laba joogay ana aqwaaman ikhtalafuu fi ladaani faaqaraca baynahum sacdun xataa xadaana cabdullahi bnu yuusufa kolley waxaa joogayba muadinkii rasuulka ilaahayba waa joogay markaas ibnu umi maktuum waa indhala'ye haddana dagaalka uu joogaa laydhaa waxaaba laydhaa dagaalkaasaa lagu dilay ibnu umi maktuume oo isnagoo dadkii laguma dhintay barhkoodna uu soo noqdaa laydhaa lakiin waa joogay xadaana cabdullahi bnu yuusufa qaal akhbarana malikun can sumayin mowla abi bakrin can abi saalixin can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi abibakrigan uu leeyahay mowlihiisuu ahaa waa abubakr ibn cabdiraxmaan ibn alxaarit ibni hishaam weeye kaasba weeye ninkii fuqahadii madiina toddobada ahayd kaba mida bal waxa weeye haddaba abu hureyra wuxuu yihi rasuulka ilaahay baa yidhi low yaclamu hadday ogyihin annaasu dadku maa fi nidaai dhawaaqa waxa kuba sugan waa aadaanka macnaha waa fadliga iyo ajriga khayrka ku jira iyo wasafi lawali safka hore salaada hadday ogyihin ajriga iyo fadliga kuba sugan uma lam yajiduu aanay helin ilaa an yastahimuu calayhi inay u qori tuurtaan mooyaane lastahamu nina ninka kale uma ogolaadeen way u qori ridan lahaayeenoo dee xagga markay aadaanka noqoto sifaadkiibay kuba sinaadeen garashadii waqtiga iyo dhawaaqdheer dhawaaqii dheeraa iyo markaa dhawaaqa fiicnidiis iyo waxyaalahaas ayaabay markaas deedna way wada yimaadeenoo wax kaloo lagu kala horreysiyaa ma jirto nina ninka kale uma ogolaadeen way u qori ridan lahayd amaa safka hore wuxuu noqonayaa dee waa iyadoo dadkiiba safkii hore dee kolley inkastaba ha dheeraadee waxaa la arkaa dadka hadday dad badan yimaadaan dadkiiba kaba badan marbay wada yimaadeen haddii loo soo kala horreeyo ninkii u horreeyey baaba gelaya marbay wada yimaadeen safqina ma qaadayo bal maalan gees kalena waa kii rasuulkii ilaahay yidhi siday nooba damaysa liyaliini ulul axlaami wanuha dadkii dee axlaamtii iyo nuhadiiyo kuwaasi ay u soo horreeyey hay igu soo xigeeneen sifaadkaasna maaha laguma kala horreysiin karo jaanibkaas oo cidda sifadaasi ay riixayso dib u saaraysa amaba jirto iyagii dhexdoodii dee umay kala raali noqonoo hebelo iska galmay odhan waali nin kastaa wuxuu doonay inuu safkaa hore uu galo iyada marka caynkaasana dee waa in dadku nina nin uma ogolaadeen ihaar halkan ma jireene de waxay noqon lahayd marka saasoo kale meeshii aanay wada qaadayn marna ay wada yimaadaan wax kaloo lagu kala horreeya si aanin jirin iyagii dhexdoodii aanay barhkood uga raali noqon in looba qarido bastaham waa fadliga iyo ajriga ay leedahay laakiin umuurtan kale ama waa raqbadii khayroo yar ama waa fadliga meeshu ay leedaho laba garanayno waxaa walow yaclamu hadday ogyihin walow yaclamuuna dadku hadday ogyihin maa fi tahjiiri waa in hore loo tago waa tabkiirka salaadii waqti hore laba tegayo tahjiirka kolkol duhurkii aynu hajiir iyo hajiraba kuwa soo maray iyadoo dee markaan ibraad jirin horeba loo tago salaadii kalena waa la mid la sabaqo ilaahi dee tan iyada lama odhanayo way iyagu waxa weeyaan way u qorridan laayeen ninba meel buu kaba imanayaan way usoo kala badin laayeen weeyaanoo horey u iman lahaayeen walow yaclamuuna hadday ogyihin maa fi lcatamati wasub xadiidku inoo soo noqnoqon doonaa maxalu shaahidku waa intaasun ilaa an yastahimuu calayhina nidaa iyo safr awal baa inoo horeeye calayhi markaa maxay noqonaysaa wacalaa maa dukira labadii amar si inooguba shamliyo maaha aqrabu madkuur uma celinayno ah ilaa an yastahimuu calayhi cala safi lwal oo markaa kii kale meeshii uu faa'iida la-aan noqdo ee waa calaa maa dukiro waxaa lasoo sheegay ah annidaa iyo asafu lawal bay u qorridan lahayd intan weeye ama umuuraha kale waa umuuro xataa ubaaba usoo dhigan doono walow yaclamuuna maa fi lcatamati hore inuu soo marray catamada in laga rooyey laakiin waa tan axaadiida inooguma timi waa kii aynu baabna uu taa inooguma soo dhigtay waa salaadii cishaayiya waa subxi subaxa ajriga iyo fadliga ay leeyihiin iyadoo jamacooda lagala yimaadaa dadku hadday taa warahayaanna laatawhuma way iman lahaayeen waa labadaas salaadood jamacoodii walow xabwan xataa hadduu si kale ruuxu ku soo gaari waayo ay gurguurad noqoto inuu soo gurguurto ama dabada kusoo siqo xabi waa gurguuradkiie taas way iman lahayen macnaa kamay hadheen weeye dadku hadday fadligan iyo ajriga ay ogyihiin dee koleyna cishaayiga iyo bal maalan jamacood iyo umuurahaasi markaan aadaanba ka baxno waa umuuraha inoo bilaabmaya xadiidkana markaa sidaas usoo celin doonaa baabkan baan ya raacinayna baabulkalaami fi laadaani way hadalkii waxa weeyaan la aadaamayey ama la hadlayay aadaanka dhexdiisa fi laadaani macnaa xukunkiisa ma jasmin sheekhu oo halkan kolley caadadiisana waxay tahay marka ama waxa uu soo aroorinaya dalaaladiisu aanay caddayn ama khilaaf xoogli uu jiro ma gooyo ma jasmiyo walow waxyaalaha uu dabadeed soo aroorinaya ikhtiyaarkiisa iyo wuxuu dooranaya lagama qaadanayo iminka waxayn baabu bayaani ama baabu xukmilkalaami fi laadaan ruuxii waa aadaamaya aadaankii oonu dhammayn buu hadlay maalan dee waxaa laga yaabaa inay adagtay inuu hadal kale laba yimaado ee ruux baaba in waxa weeyaan hindhisay oo isagoo aadaamayo alxamdulilah yidhio yarxamukallah buu kuma yidhi maana shaygii dee waaba la isfaray taasoo kale waa hadal dad laba hadlo ama wax kalea buu yidhi dee wax intaa ka badan bacdu salaf waa laguma arkaye maxaa xukumkiisu yahy aadaanka tartiibtiisi iyo wada socodkiisi miyay kala go-ayaa oo aadaankii marka ay noqotay in laguma soo celiyo mise waa arin jaa-is oo aadaankiisna waa sii wadanaya hadduu taa laba yimi isaga kollituu dooranaya waa jawaas inay bannaan tahay wuxuu ihi markaas hadiyo goorna waxaa jirta markuu san oo kale arin aanu jasmin uu dhigto aaaarta uu soo aroorinayaa waxay tilmaantaa doorashadiisi iyo wuxuu isagu dooranayo watakalama uu hadlay sulaymaan ibnu suradin saxaabigaa sulaymaan ibnu surad la yidhaah fii aadaanihi kolley ciidanna waa la joogay waa laga yaabaa inuu dee waxay markaa kolley laqiyo kuma hadlayne isagoo aadaamaya ayuu hadlay taas buu yidhi hadalkii uu ku hadlay imaka laynooma soo naqlin sulaymaan ibnu suradna waa saxaabi kolley asxaabtii rasuulka ilaahi kaba mida salawaatullaahi wasalaamu caleyh beri dambe oo shan iyo lixankii hijrada ayaa meel ciraaq ka mid ahayd baa lagu dilay kolley ciidan buu laba socday inuu kii hogaaminayaba ahaa aan filaya waa ciidankii la baxay atawaabiin la baxay ee markii xusein la dilay sanadaa sanadii ka horeysay dad badan oo iskaba qoomameeyey inay dee u hiilin waayeen iyo u nusrayn waayeen ciidan dhan oo tawaabiin la baxay ayaa baxayoo dee uu kaba mid ahay oo markaa meel caynulwarda la yidhaaho waqtigii cubaydullahi ibnu ziyaadda isna markii ka dambeysayba waaba la dilay ciidan ka dambeeye ayaa oo dee oo ciidan kale ah ayaa bal maalan uu kuba dhintay waa saxaabigaasba isagoo malaa jooga casarkiisii jooga ama halkii dee meel mucaskaruu joogaybe ayuu hadlay kolley hadalkii uu ku hadlayna imika halkan nooma soo naqlinayse wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala halkan dhigaya iyadoo uu bal matalan bukhaari taariikhdiisa kuba soo saaray isnaadkuna saxiix yahay isagoo aadaamayo dee malac casirkii iyo mucasirkii jooga fa yaamuru ghulaamuhu bilxaajati fii aadaanihi hulaamkiisuu amri jiray xaajo amadan waxbuu amri jiro waxaa saa yaal aadaankiisna waa iskaba wadanayay waa mid waqaala alxasanu xasan wuxuu yidhi laa ba'sa ba'si kuma sugna an yadxaka inuu qoslo dee kolley malaa wax ka qaalib noqday un weeye inay ruuxii adaan buu ku jira kolley ma ciyaarayeen walxal huwa yu-adin ow yuqiim macnaa haddii ay dhacdaba weeyeen waa xasanulbasri hadalkiisii hadday dhacdo muadinkii inuu qoslo dee wuxuu usoo qaatay ina qosolkii waa nooc kalaamo waatan salaad laba ay yidhaahaan ruuxu hadduu qosloo qosolkiisa laba xaraf ay kaba muuqdaan ama xaraf mufim oo kale salaaddii way burinaysaa sida hadalkuuu burinayoo kale haddaba bal hadday dhacdo aadaankiisii amrun maa adigu bal inuu qoslo waxa weeye isagoo taas ama aadaamaya ama aqiimaya ba'si kuma sugna bal waa ayuu inoo soo naqliyay kolley bukhaarina waa ikhtiyaarkiie waxa weeyaan aimada qaarkood jawaaskan uu imika halkan dhigtay hadalkiisu yahay waa waxay kuba tagaan ay doortaan aimada qaarkoodna qowlkoodu dee karaahabay kuba tagaan barkoodu waa laga roon yahay bay yidhaahaanoo dee kollayna malaa aimadaasi sheeko kaliya wax saasa maaha haddii macruuf laysfarayo oo kale uu wuxuu arkay ama munkar laba nahiyayo ama umuursan oo kale taa dee sulaymaan mansuraday kaba soo naqliyeen oo kale iyo ama taa aan sheegaya sa yarxamuka allah ruux caadisow kuba yidhaaha iyo umuuraha caynkaasa khilaafu awley kaba dhigaan waa intooda badan ee bal markaa barhkoodna karaha yidhaahan dee kolley aadaanku wuxuu leeyay wasaqu u wada socduu leeyay in la gooyo wax kale lagu jeesta maaha dee barhna waa kuwan san bukhaari iminka uu kuba tegayo dee inay jaa-is tahay kuba tegay kolley taasi wuxuu inoo soo dhigtay xag kalaam bal intan bay ahayd xadiid buu soo aroorinaya wuxuu yihi markaa musanifku xdثna مسدد qال xdثna حmاd عن أyوب وcبدالحميد صاaحب الزiياaدي وcاaصم الأحول عن cبداللahi بن الxاrث qال أنه qاaل أنا أyوب حmاd بن زaيد maanta xadiidka wuxuu ka warinayaa saddex nin oo siman waa أyوب سkhtiyaani cabdالحamid بن dinar baa la ydhaha iyo cاaصم بن سlayman الأحول saddexdoodaas buu kaba warinaya iyaguna xadiidkiiya kasii warinayaan cabdالlahi بن الxاrث marka sheekhuna wuxuu leeyahy habkan ama imaamku raximah الlah taعaalى cabdullahi ibnu xaaris waa nin dee kolley kutubta lixdaana riwaayo kuleh siqana ah ibnu siriinna ilmaadeer ahayd mala inantiisana qabay bal waa kaas saddexdan haddaba isaga kasii wada wariyeyna waa min baabi riwaayat alaqraan buu leeya imanka sheekhu tuu wado marka la eego cabdullahi ibnu xaaris iyo saddexdan kaleba waa siqaaru taabiciin dhammaantood waana reer wada basra marka waa dad isla dabaqaa kuwa riwaayatulaqaran ay idhahdaan hadda kitaabkiisa taqriib kolley arrintu way kaba duwantoo cabdullaahi ibnuxaarisna wuxuu ka dhigay qolada saddexaad inay tahay caasim iyo cabdulxamiidna qolada afraad buu kaba dhigaa dabaqada afraad iyada ayuub anas buu arkay wuxuu kaba dhigaa dabaqada shanaad oo dee wuxuu kaba dhigaa taabiciin ha wada ahaadeen ee inay kala waaweyiin waa sida taqriib kuba sugan laakiin halkan waa kaa uu leeyay malaa magac taabicinim adigu waa dad isku wada dhowdhow buu leeyahay kala wada warinaya waana dad wada hiqaad ah reer wada basraa bal markaa muxuu yihi qaala wuxuu yihi markaa cabdullahi ibnu xaaris khadabanaa waxaa noo khudbeeyey ibnu cabaasin fii yowmi radqin ay fii yowmin dii radqin waa laftii inoo dambeeyo mar kale iman doona hadday barhkii rasqin taalana rasqina dhib ma laha waa iyaduna waa isla macno uun waana xadiidka lagu dabdiyay halkan bukhaari naftiisa labadaa dabdiba haddaba maalin dii radqin dhoobo leh oo ujeedadu roob baa daayay oo dhulkiibaa dhiiqa iyo dee ayuu ahaa waa diin iyo waxal buu ahaa taas baa rasuulkii ibnu cabaas noo khudbeeye waa basra falamaa balaqa markuu gaadhay almuadinu muadinkii aadaamayay xaya calaa salaati uu gaadhay ayuu fa amarahu wuxuu amray halkaa markuu soo gaadhay hadda markaa maaha inuu yidhi xaya cala salaat ee waa markuu ashhadu anna muxamedan rasuulullaahi joogo ayuu xaya cala salaat wuu ku bedelayay ayaa wuxuu amray an yunaadiya inuu dhawaaqu idhaaho asalaata fi rixaali macnaa sallu salaata fi rixaal guryihiina iskaga tukada salaada taas buu yidhi dad baa markaa fadhiyey laakiin dee dadna may iman fa nadara way eegeen alqowmu boor dadkii joogay bacdun barhkood baa ilaa bacdin waa iyagoo la yaaban arrintii inkirsan qoonsaday ayay iyagu is eegeen fa qaala wuxuu ihi ibnu cabaas markuu arkay taa facala haadaa arrinkan waxaa sameeyey man huwa khayrun minhu waa mid isaga kaba khayr min mid waa muadinkii riwaayaadka qaarkoodna halkan waa sida daahirkee man huwa khayrun minii baa dhacday cid aniga iga khayr badan baaba san samaysay oo waa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh baa san yeelay wa inahaa jumcadu jumcay ahayde casmatun waa shay waajiba ruqso maaha ee waa shay laazima laakiin maxaa jirta kolley xadiidka duruqdiisa kale waa idiin iman waxaa nacay buu leeyahay oo inaan dee idin soo saaro iyadoo dhoobadan iyo waxani ay jiraanoo dee markaa idinkii ay halkaa xaraj iyo cidhiidhi idinkuma yimaado ama se laftii riwaayaadka qaarkood dhacday wasakdaa dariiqa ka soo qaatee masaajkii laba timaadaan dee waxaa dhoobada iyo waxaa soo dhex maraysaan muhimku markaa muxuu yahay xadiidka iyada tan waa umuur inoo soo noqon doonto oo bal markaa halkaas waa wax inoo dambeeya jaanibkan iyo masaladu koley laba jaanib baa jira midi waxa weeyaan waxaanuu baabka usoo dhigto baabulkalaami fi laadaan intani kalaam miyay tahay wuxuu sheekhu usoo qaatay dee inay aadaankii xaya cala asalaati xaya cala alfalaax buu ahaaye marka la yidhaaho asalaatu fi rixaal ama asalaata fi rixaal lama yidhaaho waa hadal kaloon aadaankii aan ahayn oo aadaanka dhexdiisii lagu hadlay bal taas buu isagu kaba dhigayaa waana jaanibku daliishanayo ee uu leeyahay hadalkii aadaanka dhexdiisa dhacay jawaaskii uba daliishanayo aimadii kitaabka sharaxday barhkood waa daawuudi oo kale waxay leeyihin xadiidkani taa xujo uma aha in hadal laba hadlo dee qowlkan imika asalaatu fi rixaal waa qowl mashruuca oo aadaankiiba jumladiisii ku biiraya allahuma waxa weeyaan xadiidka daahirkiisu waa inaan xaya cala asalaati iyo xaya cala alfalax markaa roob iyo waxaasi jiro aan la odhanayne lafdigan laguma bedelayo xadiid inoo dambeeyana xadiid ibnu cumarna waxa ku iman aadaanku markuu dhammaado in la odhanayo taa aadaankii layska dhammaynayo horta ee gaar looba odhanayo taasba laakiin xadiidkan iyo riwaayaad kaloo meesha yimi si wax aan la odhanaynba xaya cala salaati tan laguma bedelaya kuma yimaadeene bal kol hadduu lafdigani mashruuc yahay oo bal waxa weeyaan iyada alfaadii aadaankii dee bal maalan bedelkeedna uu yimi waxay leeyihin halkan daliil ugumaba sugna laakiin jawaabta ay kaba jawaabeen waxa weeye lafdigani aadaankii macuudka alfaadiisii ka mid maaha waana bal xaajaha loolaba yimaadee dee ziyaado imika ku soo biirtayoo kol haddii bal maalan tanba ay bannaan tahay ruuxii u baahday isagoo aadaamaya hadal u baahday dee markaa waa odhan karaa taas baa meeshii waa bukhaari tuubo soo dhigtay bal waa jaanibkaas dee arrinka labaadna kolley waan raaciyo oba kan ah goormaa la odhanaya waana tan imika aan sheego xadiidkan ibnu cabaas waxaa inooguba sugan marka shahaadada ashhadu ana muxamedan rasuulah dabadeed in lagu bedelayo xaya cala salaat iyo xaya cala alfalaaxoo markaa laba odrhanayo taas baa inooguba sugan kolley qolooyin kale iyo axaadiid kalen oo taa kuba timida bal wey jireenba bal maalan taasba xagga aimadu kolley waxaan filayaa inay aimada qaarkood sida ibnu khuseyme iyo ibnu xibbaan iyo muxibu dabar iyo xadiidkay baabba uba dhigteen in la goynayo xaya cala salaat oo tala laba imanayo waa iyagoo taa dooranaya shaaficiyada agteeda waxaa jira weji dee waqtigaasaa la odhanaya iyo me marka aadaanka la dhammeeyo ayaaba la dooranaya bal aadaanka dabadiin la odhanayana xadiidka ibnu cumar baa inooguba iman doona waa masalo bal markaa labadiiba ixtimaalaysa labadiibana kolley wax loo cuskada yeelanaysa waqtiga la odhanayo ama xaggaa ruqsada ruuxu markay jamaacadii ay tahay ee laynagu adkeeyey haddii dhiidhi jiro ama dhib kale ay jirto jamaacadii in laga hadhayo tani jumcaba hee jamaacadii kalena iyada taasi abaabteeda inooguba imanaysa wax inooba dambeeyo weeye baabu adan ilaa acmaa allah subxaana wa tacaala calaa aclam